wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka puntland aamine maxamed cabdulaahi ayaa xariga ka jirtay xarun casri ah oo loo diyaariyey in dumarka lagu qurxiyo taasi oo laga hirgeliyey magaalada garowe munaasabadda lagu daafurayay xaruntan ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka mid ah wasaaradda horumarinta haweenka puntland waxgarad haween iyo madsharaf kale foos xuseen maxamed oo hirgelisay xaruntan loo diyaariyey in dumarka lagu qurxiyo ayaa ka warramaysa adeegyada ay qaban doonaan
waxaa jirta waxyaabaa tii hore saaloonka hore kaga duwan yaha waxaa jirta baahida gabdhaha reer garoowe iyo reer puntland oo dhan bay isoo gudbiyaan waxaa ka mid a inaanu keenay steam room steam roomka qolkaha inaanu keeno waanu keenay maasaaja maana lahayn waa u keenay dee waxyaabo badan iyo shaqaalo cusub oo mataqaanaa si heer sara ah oo ajanabiga si heer sara ah u adeegaya tii hore waa la yaqaanaa intii joogtay intanna insha allah kusoo biirinay wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta haweenka puntland aamine maxamed cabdulaahi oo daafurtay xaruntan ayaa bogaadisay in haweenka ay ka qayb qaataan horumarinta ganacsiga si loo daboolo adeegyada ay u baahan yihiin bulshada
waa loo baahnaa qurxinta dumarku kama maarmahan meel kasta ay joogaanba hooyo gabadh mid kale intaba waa loo baahan yahay waxyaalahan casriga ah ee lagu soo kordhiyaan lahayn waxaa laga yaabaa xataa dad kaleeto masaajka markay tahay dad badan baa dhibaato qaba oo loo imaan karaa marka meesha tani waa sida loo qurxiyey waan booqan karnaa waan arki karnaa markaad dhex martood aragto waxyaabo badan baad ku arkaysaa marka barnaamijkan cusub ee hubaal beauty silon waxaa la odhan karaa foos dadka ila nooshahay baahidooday aragtay ka turjumayso markii hore ay wan lahayd tuuga waxa keentay waa baahida jirta